waxaa isa soo taraya xubnaha dowladda federaalka ee ka niyad jabsan dhismaha dowladda federaalka ee ay shisheeyuhu dhisideeda muruq iyo maalba ku bixiyeen sidii loo yagleeli lahaa dowlad iyaga u hoggaansan qaadatana nidaamkooda dastuuriga ah senatar cabdi qaybdiid oo ka mid ah dagaal oogayaasha soomaaliya dhibaatada ba-anna u geystay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya haddana ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inuu marayo wakhti xaadirkan xaalada halis ah oo la xiriirta jiritaanka dowladda federaalka ee uu ka mid yahay cabdi qaybdiid waxa uu yidhi weligay kuma aanan fikirin in dowladda federaalka burburkeeda la gaari doona maantana waxaa ii muuqata buu yidhi in ay dowladda federaalka ay ku taagan tahay hal lug oo keliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi qaybdiid in xasan sheekh dastuurka noo degsan uusan ku dhaqmin uuna dowladda ku dhaqo dastuur oo isagu wato waa kan isaga oo arrimahaasi falanqaynaya
waxaan ka soo qayb galay maamuladii dalkan isaga dambeeyey dalkanna waxaa lagu soo waday wax la yiraahdo qori isku dhiib muddadaas dhowr iyo soddonka sanaa oo ilaa xilligii carta laga soo bilaabo maaragtay laisbabedelahayey mar walba maamul baa imaanaya mid baa baxaya mid baa bedelahayey markaan runkuu sheego aniga qof ahaan rajaxumada iga gashay dowladdan maanta jirta muxuu ahaa weligay ima gelin colays kasta waa aragnay dhibaato kasta waa soo aragnay dalku dhibaato intaa ka badan waa soo marnay laakiin waxaa welwel ah soomaaliya amaa la waayaa hadda ka hor ima gelin waxaan ku dhaliilayaa marka ugu horeysa annagu waxaa la qaatay dalkan markii laga yimaado dowladihii kumeelgaarka ahaa dowlad federaal ayaa la qaatay federaalkuna hadde wuxuu leeyahay dastuur la yiraahdo axdiga kumeelgaarka ayaa ahaa qor isku dhiibka oo mar walba lagu heshiiyey soomaaliya ku heshiisay in maaragtay dalka lagu maamulo arrintaas mar haddii dastuurkii kumeelgaarka ahaa dadka nin waliba muxuu ahayde midaynahayey dowladdii dhexe dowlad goboleedyadii iyo guud ahaan dalka midaynahayey mar haddii asigii lagu midaysnaa layska tuuray oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asagu u dastuur ka dhigtay wax asagu uu raba keliya inuu dastuur ka dhigto marka saas weeye midda keenta marka baqatinka si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka oo hogaamiyo xasan sheekh ayaa dowladihii dunida ee iyada taageerayey iyo xubnaheedaba waxay ka muujinayaan qoos maadaama ay meesha ka baxday wixii lagu soo doortay iyo balamihiisii ahaa soomaaliya oo heshiis ah oo dunida heshiis la ah labadaas kelima oo uu xasan sheekh kaambeenka ku galay maanta midna mehergelin